magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay tobabar aqoon isweydaarsi oo sare loogu qaadaya xirfadaha shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo gaar ahaan waaxda maaliyadda waxaana tobabarka qabatay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada kismaayo cabdulaahi maxamed cabdi oo daafuray tobabarka ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay tobabarka isagoona kulada daarmay kasoo qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan inta uu socdo tobabarka waxaa muhiim ah maanta oo aad ugu faraxsana inaan kasoo wada qayb galno tababar ku saabsanaa waaxyaha dowladda hoose khaasatan waaxda maamulka imaaladda iyo habka canshuuraha oo aan is leeyahay dee waa meesha ugu muhiimsan ee asaaska dowladnimada ah idinkana waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala casharadii laidin baray in aad xifdisaan qaadataan siidu gudbisaan waa dareemi karnaa shaqaalaha dowladda hoose intaan meesha fadhida ma aha dad baa fiilka ku jiro shaqaynayo casharada maanta halkan aad ka qaadateen in ayaga dib ugu laabataan oad u muraajaciysaan waxaa waaye waa qofka wuxuu barto inuu bulshada uga faa'iidaya aad u muhiimsan wasaaraddana aad baa u mahadsan tahay waa dadaalka ay bixinaysa iyo juhdiga specially markii la dhaho quality content macnaha capacity building ay u sameynayso shaqaalaha dowladda hoose waddooyinka ugu dambeeyey khaasatan siduu agaasime cabdiwaaxid u imaaday wax badan baa isbedelay insha allahu tacaala intaa in ka badan waan idinka rajaynaynaa soo dhowaada